halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubkiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubkiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka rooma oo qayb ka ah kutubta ahdiga cusub kitaabkani waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo rasuul bawlos wakhtiyo kala duwan uu u soo dirayey kiniisaddan reer rooma markii noogu dambaysay waxaynu isku barbardhigaynay jaceylkii nebi muuse iyo kii rasuul bawlos waxaanan soo xigannay kitaabka baxniinta cutubka soddon iyo labaad aayadaha kow iyo soddon ilaa laba iyo soddon markaasoo uu nebi muuse lahaa isagoo ilaah la hadlaya haddii kalese waan ku baryayaaye kitaabkaaga aad qortay iga tir haddaba haddaan u soo weecanno kitaabkan axdiga cusub warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma ayaannu eegaynaa cutubka sagaalaad aayadaha afar ilaa shan waxaana qoran sida tan kuwa ah reer banu israa'iil oo leh carruurka dhigidda iyo ammaanta iyo ahdiyada iyo sharciga siintiisa iyo u adeegidda ilaah iyo ballamada kuwa awoowayaasha leh oo xagga jirku masiixu ka yimid iyaga kan wax walba ka sarreeya oo ah ilaaha ammaanta leh weligiis aamiin bawlos wuxuu haatan ina weydinayaa cidda israa'iil loola jeedo haddaba siddeed qaab baa loo sharaxayaa israa'iil mid waxa weeye in ilaah uu qaatay reer banu israa'iil qaran ahaan mase ahan inuu u qaatay shakhsi ahaan waa qaranka keliya ee ilaah uu ugu yeedhay wiilashayda waxaana taasu ay ku qoran tahay kitaabka baxniintii cutubka afraad aayadda laba-iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan oo waxaad fircoon ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu yidhi israa'iil waa wiilkayga curadka ah waxaa kaloo uu welibana ilaah ku leeyahay kitaabka sharciga ku noqoshadiisa cutubka toddobaad aayadda lixaad sida tan waayo waxaad rabbiga ilaahiinna ah u tihiin dad quduus ah oo rabbiga ilaahiinna ah wuxuu idin doortay inaad ahaataan dad hanti isaga uga ah dadyowga dhulka jooga oo dhan haddaba waxaa kaloo uu inoogu sheegayaa kitaabkii hosheeca baalka kun boqol shan iyo soddon ee ahdigii hore cutubka kow iyo tobanaad aayadda koowaad waxaana qoran sida tan markii israa'iil ilmo yar ahaa waan jeclaan jiray oo wiilkayga israa'iil waxaan uga yeedhay dalka masar haddaba markii ilaah sidaas uu leeyahay wuxuu ka hadlayaa qarankan mase ahan qof shakhsi ahaaneed waxaana weeye in qaranka israa'iil uu ahaa wiilka hadalkaasna kuma odhanin qaran kale markaana carruurka dhigista waxaa leh israa'iil maaddada labaad ayaa waxay tahay ammaanta ammaantu waa muuqaalka ilaah oo iyaga kula kulma taambuugga dabeetana kula kulmi jiray macbudka waxaa ku qoran haddaan arrinkaasi idiin faahfaahinno kitaabka baxnayntii cutubka afartanaad aayadda shan iyo soddonaad sida tan oo muusena inuu teendhadii shirka galo wuu kari waayey maxaa yeelay daruurtii baa dul joogtay oo ammaantii rabbiguna taambuuggay ka buuxday haddaba marka ay sidaan tahay ayaannu arkaynaa reer banu israa'iil inay ahaayeen qurunta keliya ee lahayd xaadirnimada ilaah markaana ma jiraan xaadirnimada ilaah ama ammaanta rabbiga oo maanta dunida lagu arko waxaan markaasi u baahan nahay inaan taasi maanka ku hayno waxaan markaasi idiin sheegayaa in reer banu israa'iil ay lahaayeen xaadirnimada ilaah kiniisaddu taasi weli ma aanay helin waxaana sababtu ay noqonaysaa in ruuxa ilaah uu ku dhex jiro rumaysto weliba oo wuxuu hubaal uga dhigayaa masiixa oo isaga fadhiya gacanta midig ee ilaah tan saddexaad ee lagu caddaynayo israa'iil ama loogu markhaati furayo ayaa waxay tahay inay haysteen axdiga ama ballanka ilaah wuxuu sameeyey axdiyo kuwaasoo uu la galay reer banu israa'iil oo uu doonayo in la meel mariyo ballamadaasi kuwo badan oo ballamadaasi ah ayuu dhaqangeliyey wuxuu haatan leeyahay waxaan barakoo idinka dhigayaa dadka oo dhan wuxuu ku yidhi daa'uud adiga ayuu kaa imaan doonaa masiixa waxyaabahaas oo dhan waxay ku kaamilmayaan masiixa ilaah wuxuu axdiyo badan la galay nebi ibraahim nebi yacquub oo loo yaqaanay israa'iil iyo daa'uud iyo qarankaba ballamadaasna cid kale lama uusan dhigan haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno sharciyadii muuse in la siiyey qaranka reer banu israa'iil ayaa waxaynu ka fiirinaynaa afar haddaba sharcigii muuse loo soo dhiibay waxaa iska lahaa reer banu israa'iil bal si aad taasi u xaqiiqsataan ayaa waxaa ku qoran kitaabka baxniyntii cutubka sagaal iyo tobanaad aayadda shanaad sida tan haddaba sidaas daraaddeed haddaad daacad ahaan i addeecaysaan oo aad axdigayga dhowraysaan dee markaas waxaad ahaan doontaan dad hanti iiga ah dadyowga oo dhan waayo dhulka oo dhan anigaa iska leh weli waxaynu ku jirnaa in israa'iil ay axdiga leeyihiin aynu eegno kitaabka baxniyntii cutubka kow iyo soddonaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaa qoran sida tan waxaad la hadashaa reer banu israa'iil oo waxaad ku tidhaahdaa sida runta ah waa inaad dhowrtaan ayaamahayga sabtiyaasha ah waayo waa calaamo ina dhex taal aniga iyo idinka ka ab ka ab si aad u ogaataan inaan anigu ahay rabbiga quduus idinka dhigaya haddaba axdiyadaasi waxaa leh reer banu israa'iil sidaad arkaysaan dhegaystayaal waxaa marar badan lay weyddiiyaa waxaanan sabtida u dhowrin markaasaan ku idhaahdaa waxaa iska leh reer banu israa'iil dad kaloo fara badan baa waxay la yaaban yihiin in la beddelay maalintii sabtida iyo in kale laakiin lama beddelin laakiin innaga ayuu ina beddelay innagu waxaynu ku jirnaa masiixa oo waxaynu haysannaa xiriir cusub wuxuuna sharcigii muuse siiyey reer banu israa'iil shan haddaba qodobka shanaad ee israa'iil lagu caddaynayo ama lagu garanayo ayaa wuxuu yahay inay ahaayeen kuwii ilaah u adeegi jiray waxaanay taasu khusaysaa caabudista waxaana ilaah horay uu ugu sheegay inay noqonayaan quruun wada quduus ah haddaan taasi idin caddeeyo ayaannu eegaynaa isla kitaabka baxnayntii cutubka sagaal iyo tobanaad aayadda lixaad waxaana qoran sida tan oo waxaad ii ahaan doontaan boqortooyo wada wadaadda ah iyo quruun quduus ah kuwanu waa erayada aad reer banu israa'iil kula hadli doonto waxaa kaloo reer banu israa'iil ay lahaayeen ballamo ilaah uu siiyey waxaana ka mid ahaa markii yeshuuca uu lahaa sida ku qoran kitaabkii yeshuuca cutubka koowaad aayadda labaad addoonkaygii muuse ahaa waa dhintay haddaba kac oo webigan urdun ka tallaaba adiga iyo dadka oo dhammuba oo waxaad u gudubtaan dalka aan siinayo iyaga kuwaasoo ah reer banu israa'iil haddaba waxaa laga ballanqaaday dhul oo waxay ahayd inay dhulkaasi degaan dhulkaas waxaa leh yuhuudda hase yeeshee haatan waa dhul saxare ah ama lamadegaan ah oo dhulkaasna waxaa leh yuhuudda qodobka toddobaad ee lagu caddaynayo israa'iil waxa weeye in ay leeyihiin abtirsiinyo waxaana ay ka soo bilaabataa abtirsiinyada nebi ibraahim isxaaq iyo yacquub qodobka toddobaadna waxa weeye ciise masiix oo isagu jir ahaan ka yimid reer banu israa'iil waxaana tixraacaasu uu ku qoran yahay meelo fara badan waxaana ka mid ah warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer korintos cutubka shanaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana qoran sida tan taas aawadeed tan iyo haddeer ninna jidhka ku garan mayno inkastoo aannu masiix jidhka ku garan jirnay haddase isaga sidaas u sii garan mayno bawlos wuxuu caddayn ka bixinayaa in ciise uu ahaa wiilkii ilaah oo bawlosna wuxuu rumaysnaa in ciise jirna lahaa oo dadka la mid ahaa xagga muuqaalka welibana uu lahaa awood rabbaani ah yooxanaa oo arrinkaasi faalla ka bixinayana ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka ku magacaaban cutubka koowaad aayadda afar iyo tobanaad sida tan hadalkuna jir buu noqday oo waa ina dhex joogay oo waxaannu aragnay ammaantiisii taasoo ahayd ammaantii tan wiilka keliya ee aabbaha ee nimco iyo runka buuxa haddaba waxaannu ognahay in ciise masiix jir bini'aadan uu ku yimid oo uu ahaa wiil ay dhashay maryama inkastoo uu si mucjiso leh ku calool galay naagtii ciise masiix uu kula kulmay ceelka ee reer samaariya ahayd ayaa isla markiiba garatay in ninkanu uu yahay yuhuud oo waxaan u malaynayaa inay xagga tilmaanta ku horraysay ama qof fiiro dheer ay ahayd waxaa laga yaabaa in ciise masiix uu ka sarreeyo tilmaamihii lagu caddaynayey qaranka israa'iil oo markaan tilmaantiisa ama waxa isaga laga leeyahay eegno aad bay u badan yihiin waayo qorniinku isaguu ku soo arooraa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka cibraaniyada baalka saddex boqol laba iyo siddeetan ee axdiga cusub cutubka labaad aayadda lix iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan waayo runtii ma uu qaadan suuradda malaa'igaha wuxuuse qaatay tan dhashii ibraahim haddaan faalladii dheereed intaasi ku soo koobno ayaannu eegaynaa iminkana maaddada kale ee ah israa'iil oo la tilmaamay israa'iiliyiinta ayaa horay loo soo tilmaamay iminka aynu innaguna tilmaansanno iyaga isla sidii rasuul bawlos uu u tilmaamay innagoo eegayna sida ay maanta yihiin haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka sagaalaad aayadda lixaad sida tan laakiin mana ahan sida iyadoo hadalkii ilaah dhacay waayo kuwa israa'iil ka dhashay kulligood reer banu israa'iil ma wada aha haddaba taasu waa sharaxaad cajiib ah marka dhanka kale laga eego ayaa kuwo badan oo ah faracii israa'iil ayaan haddana israa'iiliyiin ahayn yuhuuddii joogtay maalmihii bawlos ayaa waxay keenayaan su'aasha ah waxa yuhuudda ayaan u aqbalin masiixa maadaama ay yihiin kuwii la doortay miyaa taasu ay tahay guuldarro dhanka ilaah ka timid bawlos ayaa tan kaga jawaabaya bilowgii warqaddan markii aynu joognay cutubkii saddexaad oo jawaabtu waxa weeye inaan ilaah guuldarrada ama gaariwaagu uu ka imaanin oo haddii aan idin xusuusiyo waxa uu bawlos ku leeyahay warqaddii reer rooma cutubka saddexaad aayadda saddex iyo labaatanaad sida tan dhammaan way wada dembaabeen oo gaari waayeen ammaanta ilaah haatan bawlos wuxuu kala saarayaa carruurta dabiici ahaan uu leeyahay yacquub iyo kuwa faraciisa ah mar waliba waxaa jiraya haraadi kuwaasi ha ahaadeen kuwa dabiici ah amase kuwa ruuxa ahe waxaa hubaal ah inay labadaasi jiraan wuxuuna haatan doonayaa inuu kala qaado qaranka israa'iil welibana kuwaasu kuma jiraan quruumaha waxaana taa sabab u ah in dadka uu ku dhacay gaariwaa hase yeeshee ballamada ilaah waa kuwo aan shuruud ku xidhnayn haddaan xaalka ku saabsan carruurta dabiiciga iyo kuwa ruuxa ka faalloonno ayaa waxaa marka hore wanaagsan inaan ka wada hadalno ama aan ka eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer rooma cutubka sagaalaad aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan farcankii ibraahim aawadeed kulligood carruur ma wada aha laakiin waxaa la yidhi kuwa israa'iil ka farcama ayaa farcankaaga loogu yeedhi doonaa aayaddan waxay wejigabax ku noqonaysaa kuwa ka hor imaanaya doodaha bawlos ee ku aadan abtirka haddii abuurka uu yahay mid dabiiciyan ah reer ismaaciil iyo reer midyan iyo reer edom waa in lagu soo daraa carabtu waxay ku doodayaan inay iyaguba yihiin dhashii ibraahim oo ninna taasi ma diidi karo waxaase hubaal ah inay xagga jidhka carruurtii ibraahim ahaayeen markii xagga dabeecadda aad tahay wiilkii ibraahim ayaa waxaa xaqiiqo ah in qofkaasu aannu ahayn ama ka imaanaynin kii ilaah uu ballanqaaday waa ciise masiixe waxaad xusuusan karaysaa in sayid ciise masiix ay maalin culimmadii ku yidhaahdeen sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka siddeedaad aayadda sagaal iyo soddonaad sida tan aabbahayo waa ibraahim ciise ayaa ku yidhi haddaad carruurtii ibraahim tihiin shuqulladii ibraahim waad samayn lahaydeen aayadda afartan iyo afaraad ee isla cutubkan siddeedaad ee injiilka sida yooxanaa uu u qoray ayaa ciise uu ku leeyahay culimmada mar kale sida tan soo socota laakiin hadda waxaad doonaysaan inaad i dishaan anoo ah ninkii idiin sheegay runtii aan xaggii ilaah ka maqlay waxaas ibraahim ma uu samayn jirin haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka sagaalaad aayadda siddeedaad waxaa qoran sida tan taas waxa weeyaan inaan carruurta jidhku ahayn carruurta ilaah laakiin carruurtii loo ballanqaaday ayaa farcan lagu tiriyaa rasuul bawlos wuu kala saaray kuwa ay yihiin kuwii la doortay iyo kuwa aan la dooran ee ka midka ah qaranka israa'iil waxa uu leeyahay carruurta jidhka kuwaasu ma ahan carruurtii ilaah carruurtii ballanka ayaa waxay noqonayaan kuwa lagu tiriyo abuurka markaan eegno kitaabka falimaha rasuullada cutubka kow iyo labaatanaad aayadda labaatanaad ayaa waxaa ditor luukos uu inoogu sheegayaa sida tan iyaguna kolkay taasi maqleen ayay ilaah ammaaneen oo waxay ku yidhaahdeen isagii walaalow waad aragtaa intay yihiin kumanyaalka rumaystay oo yuhuudda ku dhex jira kulligoodna sharcigay ku kulul yihiin haddaba kumanyaal reer banu israa'iil ah oo u yimid masiixa kadib dhimashadiisii iyo sarakiciddiisii ayaa soo baxay oo waxay kuwaasu ahaayeen kuwii la doortay oo bawlosna wuxuu leeyahay ama ugu yeerayaa israa'iil markii aynu soo gaarno kitaabka muujintii ayaannu arkaynaa sayidka oo la hadlaya kiniisadda markii qarnigu uu kala gaddoomo ama yowmatul xisaabka wuxuu ku leeyahay sida ku qoran cutubka labaad ee kitaabka muujintii ciise masiix ee yooxanaa loo muujiyey aayadda sagaalaad sida tan waan ogahay dhibaatadaada iyo faqiirnimadaada laakiin taajir baa tahay iyo cayda ay kugu caayaan kuwa yuhuudda isku sheega oo aan ahayn laakiinse ah kuwa sunagoga shayddaanka haddaan intaasi kaga baxno faallada ayaannu iminkana eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka sagaalaad aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan waayo kanu waa hadal ballan ah wakhtigan oo kale ayaan ku imaan doonaa oo sahraay waxay dhali doontaa wiil haddaba carruurta ballanka ma ahan kuwa wax rumaysan isxaaq wuxuu ahaa wiilkii ballanka ilaah baana ballanqaaday oo ballankiisiina wuu fuliyey waxaan haatanna soo gaarnay warbixin cajiib ah waxaana ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka sagaalaad aayadda tobanaad sida tan oo taas oo keliyana maahee laakiin rebekahna mid bay u uuraysatay kaas oo ahaa aabbaheen isxaaq isxaaq iyo rebeka ayaa halkan laynagu siinayaa sida inay ahaayeen kuwa tafaasiisha ka bixinaya kuwa la doortay ee quduuska ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno aayadda kow iyo tobanaad waxaa qoran sida tan waayo carruurta oo aan weli dhalan oo aan weli samayn wanaag iyo xumaan midna in qasdiga ilaah doorashada uu ku istaago oo uusan ahaan xagga shuqullada laakiin xagga kii dadka u yeedha haddaba aayaddan way ahmiyad ballaaran tahay in si hagaagsan loo fahmo waxay leedahay faallo ama tafaasiil cad oo laga bixinayo asbaabtii ilaah uu u diiday ismaaciil haddaba isxaaq iyo ismaaciil laba walaalo ah oo isjecel ayay ahaayeen waxaase aynu garanaynaa in ilaah marar badan uu diiday curudyada oo uu qaatay kuwii yaryaraa sida yacquub iyo ciisow daa'uud oo isagu nin yaraan ah marka la eego reerka iyo kuwa kale haddaba doorashadan bawlos halkan uu inoogu sheegayo ayuu ku tafatiray aayadda marka uu leeyahay in qasdiga ilaah doorashada uu ku istaago taasoo macnaha buuxa uu noqonayo in ilaah cidduu doono uu dooran karo wuxuu kaloo leeyahay doorashadaasuna kuma imaan xagga shuqullada laakiin waa wax ilaah uu doortay oo u gaar ah haddaba u yeedhista aayaddan ku qoran ayaan ka dhignayn badbaadada haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka sagaalaad aayadda laba iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan waxaa iyada lagu yidhi kan weyn wuxuu u adeegi doonaa kan ka yar haddaba waxaa aayaddan laga soo xigtay kitaabka bilowgii cutubka shan iyo labaatanaad aayadda saddex iyo labaatanaad oo haddii aan idin akhrinno lahaa rabbiguna wuxuu iyada ku yidhi laba quruumood baa maxalkaaga ku jirta oo laba dad oo kala duwan ayaa uurkaaga ka soo bixi doona oo labada dad midkood baa ka xoog badnaan doona dadka kale kan weynuna wuxuu u adeegi doonaa kan ka yar haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer rooma cutubka sagaalaad aayadda saddex iyo tobanaad sida tan sida qoran yacquub waan jeclaaday ceesowna waa nebcaaday haddaba kan xitaa waxaa laga soo xigtay axdigii hore sida ku qoran kitaabka malaakiic cutubka koowaad aayadaha labo ilaa saddex dad badan baase isweydinaya waxaa ilaah uu u jeclaaday yacquub oo waxaa dadkaasi ka mid ah doctor griffith thomas oo laga qoray inuu yidhi way dhib badan tahay inaan garto qidcadaas laakiin sida aniga aan wax u mala maleeyo micno ma leh ilaah baase jeclaaday yacquub markiise aad eegto ceesow ayaad arkaysaa inaannu dabeecad wanaagsan halkaasi ku haysan oo wuxuu ahaa mid camal kulul oo faan iyo kibir uu ka buuxo waxaa kaloo baibalkuna uu inoo sheegayaa in ilaah go'aankiisa uu yahay sida doonistiisu ay tahay haatanna aynu u leexanno maaddada kale ee ah in israa'iil ay qayb ka tahay danta ilaah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka sagaalaad aayadda afar iyo tobanaad waxaa qoran sida tan maxaan idhaahnaa haddaba ma xaqdarrabaa ilaah la jirta ma suurtoogdo haddaba bawlos wuxuu leeyahay maxaynu nidhaahnaa ilaah miyuu sameeyaa xaqdarro haddaba wuxuu leeyahay fikirkaas ka saara maankiinna ilaah waa xaq oo waa caadil saaxib inkastoo aynan soo geli karaynin howsha yaabka leh ee ilaah ayaa waxaa wanaagsan inaan had iyo goorba ku tiirsanaanno caadilnimadiisa waayo waxba inagama hallaabayaan welibana ma ahan inaan ka dheeraan karayno ama aan ismoogaysiin karayno waxbaridda ku aadan kuwa la doortay ama inaan isku keenno sida dadka uu u fikiro iyo waxa la toosan iyo doorashada ilaah ee ku timaada qaadirnimadiisa waa inaan maanka ku haynaa in dunidanu dunidiisa ay tahay oo uu madax bannaan yahay anigu waxaan ahay mid dunidan jooga oo isagu uu abuuray oo wuuba i dili karaa sidee baan isugu taagaa ama aan uga hor imaadaa waan u sujuudayaa abuuraha iyo bixiyahayga anigoo garanaya wax waliba ee uu doorto inuu si hagaagsan u sameeyo oo aan eex lahayn haddaadan sidaas doonayn dhegaystow maxaad samayn karaysaa ma dunidiisaad ka tegaysaa oo xaggee baad aadaysaa waxaa kuu wanaagsan inaad ilaah doonistiisa had iyo jeer aqbasho adigoo aan waxba ka doodin ismaaciil iyo isxaaq waayo qorniinku wuxuu leeyahay ilaah xaqdarro kuma jirto haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka sagaalaad aayadda shan iyo tobanaad waxaa qoran sida tan waayo wuxuu muuse ku yidhi waan u naxariisan doonaa kii aan u naxariisto waanan u naxi doonaa kii aan u naxo muuse ayaa sida aad xusuusan karaysaan doonayay inuu arko ammaanta ilaah ilaah wuxuu ku yidhi haddii aad doonayso inaad i aragto waan iskaa tusayaa waayo waxaad tahay addoonkaygii muuse laakiin muuse wuxuu ahaa nin macno leh oo wuxuu reer banu israa'iil ku hoggaamiyey cidlada ilaah wuxuu yidhi waxaan u naxariistaa kumaankunka aan doono oo waxaan sidaan kugu samaynayaana ma ahan adiga aawada laakiin anigu waxaan ahay ilaahaaga haddaba miyaad garanaysaa waxa ilaah uu ii badbaadiyey ma ahan haddaba dhegaystow in anigu aan ahay nin magac leh oo la wada yaqaanno ama kaleete faymos ah laakiin isagu waa ilaah sababtaasi weeye sababta uu ii badbaadiyey isagaa sidaas goostay aniguna sujuud baan ku raacay samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin